الله أكبر الله أكبر
maanta waxa ay maalin weyn u tahay dhammaan bulshada muslimiinta ah ee ku noola daafaha dunida kuwaasi oo u dabaaldegaya munaasabadda maalinta koowaad ee ciidul adxa boqolaal shacabka reer mandheere ah ayaa maanta isugu soo baxay fagaaraha masjidka jaamaca ee magaalada mandheera iyadoo dhammaan shacabka wejiyadooda laga dheehan karay farxadda ciidda culammada magaalada mandheera oo shacabka ku hogaaminayay salaada ciidda ayaa bulshada kula dardaarmay alla ka cabsi muslimiinta kalena maanta ay ilaahay subxaana wa tacaala ku dhowaanayaan udxiyadoodii iyo ciidda salaada labada ragcadood marka waxaana la weydiisanayna dhammaanta ilahay naga aqbala ciiddan ciiddadana nagu gaarsiiya anigoo xag walba ka sarrayna xagga amniga xagga diinta xagga daacada iyo xagga horumarka adduuneed ilaahay oo aan weydiisanay nagu soo celiya salaada ciidda kadib ayaa waxaan mikrofanka warbaahinta istaa la dhex maray shacabka reer mandheera kuwaasi oo ka hadlay dareenkooda ciidda amaan raxiim anoo ibraahim cali ohabki guddoomiyaha curyaamiinta mandheera waxaan salaan kashi laabta ka soo go'day aan u diraya walaalahii curyaamiinta mandheera county asaldaaj kulli iyo walaalahii ka- mandheera oo maqalkeyga iyo muuqaalkeyga maqal garanaayin aan mahad u celinaya maanta ciidulfarax ciidana nabad ha lagu ciido
maasha allah maanta ciidan waa ku faraxsanahay muslimiinta ee aad ay u soo dabaldegeen marka mandheera maasha allah haddii aan ka hadlo gudaheeda ciidda maasha allah maanta jam saayida magacaygu waa maxamed cali cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada mandheera waxaan halkan ka salaamayaa kulli camtu bilkhayr leeyahay muslimiinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan guud ahaan muslimiinta o dhan meel ay joogaan waa salaamaya waxaan kaloo halkaan ka salaamaya muslimiinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan tiq soomaaliga ku hadasha kulli camtu bilkhayr ayaan leeyahay waxaan halkaan ka salaamayaa intii magacayga iyo muuqayga taqaana waa salaamaya iyo waalidiinteyda iyo qaraabadeeda meel walba ay joogaan waa salaamaya ilaahay ciiddan ciiddeeda waa haween nabad iyo barwaaqo allahan lagu gaarsiiyo ciid mubaarak waa ciid oo wanaagsan oo ciid oo baraka leh oo dadka reer mandheera dhan isku yimaado waxaan jecelahay dadka reer mandheera dhan inay shacabka oo reer mandheera ku jiraan ciid inaa la sacday ninoo waxba qabin wax la sii kii hilib qabin eli inaa la sii oo la sacday oo hal noqdaan rabnaa jiraannimada inaa laisku noolaado oo laisla joog si kastaba ha ahaatee munaasabadda ciidan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli dalka oo isu diyaarinaya doorashada guud ee sagaalka agosto cabdikafaar cumar ibraahim cabdikafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera